الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نكاxii aan la aqbalaynin buu xusayay ama guurarka kuwa aan ansaxayn walaa yasixu nikaaxu shiqaar nikaaxa isla luqaadka la idhaha ma ansaxayo waxaa isla luqaad loogu magacaabayaa macnaha waxa uu leeyahay laa tarfac rijla binti xataa arfaca rijla binti macnaha ilaa aynu shardigaasi mid walba u fula ma soconayo oo hebel hebelow waan kuu guuriyey inantaydii bishardi inaad aduguna taada i guuriso laba arrimoodba waa lagu diiday mid weeyaane meherb lama magacaabin oo mid walba budcigeedu ta kalau meheru noqonaya midhka labaad tacliiq iyo tawqiid baa ku jira waana shuruudaha buriya nikaaxa oo dee wax shardi inuu ku xidhmo ma aha nikaax iska macruufa buu ahaa waktigii jaahiliyadii oo la iska yaqaanay markaa shiqaarku laba macnoba waa yeeshaa bay leeyihin bimacna arafci oo shaqara alkalb rijlahu liyabula cala aljidaar aygii baa lugtii kor u qaaday si uu gidaarka uu kaajo markaa foolxumada uu nikaaxani leeyahay baa taa lagu shabaha shiqaar oo bimacna alkhuluwi ah isagana waa la idhaahdaa shaqara albaled cani sultaan bimacnaa waa ka khaali noqday markaa meherbaanu la magacaabo inuu ka khaali noqday sidaa darteed baa loo diiday markaa nikaaxa noocanihi ma ansaxayo haddii haddaba aan arrinkani jirin dee labada qof way kala guursan karaan oo ninkanna haddii inantii mar loo guuriyo meherna loo magacaabo dee isaguna kuu u guuriyo inantiisa wuu guursan karaa qadiyadu ma aha labada nin hablaha isma wadaagsan karaan ma aha laakiin waa isku xidhidda isku xidhidun baa loo diiday darteed wa nikaaxu lmutca wa huwa nikaaxa mutcada la yidhaahdaana an yankixahaa ilaa mudda muddo inuu markaas guursado wey meheru shardi bay yidhahdaan koonfurta iyo baa laga yaqaanaa soomaaliya meheru shardi askartiya baa badsan jiray wadaadada safarka ah iyo marka kanna nebigu waa xaraam yeelay ummadda islaamkuna sida khataabi uu leeyahy way isku waafaqeen wixii aan shiicada ahayn shiicada qudhigooda kolka qawaacidda ay raacaan la eego waxay noqonayaan in aanay raaci karin maxaa yeelay marka mukhaalafaadka la eego waxyaabaha la isku khilaafay qowlka sayid cali baa iyaga u dhigan inay qaataan sayid calina a'imada diiday buu ku jiraa waa waxyaabaha dhowr jeer soo noqnoqday intoo mar la fasaxay la nasakhay la fasaxay aakhirkii waa la diiday diidmadaa muxaramka abaana markaa uu ku tegey maqaasidii guurkana wuu kasoo horjeedaayo tasinada xaggeedaabuu u janjeedhaa sababtaa waxa weeye qofkani marka uu yaro baahdu beled dego inuu mid ka meheriyo dabeedna uu iskaga dhoofo yidhaha bilun baynu wada joogeynaa bishaa wixii ka dambeeyana si toosa isaga furmaysa kolka awlaadna la xanaaneynayaana ma jirto afa la sii wadayaana ma jirto usro dhismaysaana ma jirto maqaasidii baa markaa meesha ka baxda walaa nikaaxu lmuxallil muxallilka nikaaxiisuna ma banaano kan le waxbaan xalaaleynaya wahuwa muxallilkaasi an yankixahaa afadii waa inuu u guursado liyuxallilahaa si uu ugu xalaaleeyo liladii dallaqahaa kii iyada furay halaathan saddex kii furay ayuu leeyahay waan kuu guursanaya waan kuu xalaaleynaya kaasina ma banaana soomaalidu dee maxlal bay dhahaan maxlal muxallilkanun bay taxriifiyeenoo maxlal bay dhahaan markaa maxlalka noocana isaguna ma banaana oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaabuu ku tilmaamay inuu kabaa'irta ka mid yahay dunuubta waaweyn oo laba xadiid baa soo arooray oo qubxigiisa ama xumaantiisa sheegaya qofkan maxlalka ah xadiidka u horreeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay lacana allahu almuxallil walmuxallala lahu kan wax loo xalilaya iyo kan wax xalilaya labadaba wuu nacdalay markanana waxa uu lahaa ma idin waramaa ama ma taqaanin attaysa almustacaab orgaca lasoo ammaanaystay waxaynu naqaanay uun sumal intoo la ammaanaystay in ido loo ammaanaysto laakiin orgac nin ahoo isaguna la ammaanaysanayu ku sheegay markaa nebigu dee intaasaaba xumaan ugu filanba marka afadii dalqadihii ay u dhammaadaan ee fursadii ilaahay uu siiyey qofkani uu iska lumiyo ayuu mid ay ilmaadeen yihiin waxa uu leeyahy war bal hebel bayn ku maxlaliye ila soco oo markaad habeen aragtay ifur taasina waa midh fool xumaa wey ma ansaxayo xaraamna weeyaan fa in caqada lidalik haddii habkaa lagu gunto walam yashtarid shardina aan laga dhigin saxa waa ansaxaya tani waa midh shaaficiyada u gaara oo waxa ay leeyihiin haddii mathal khaarij alcaqd waxaan lagu soo heshiiyo oo markii la meherinayo aan lagu darin shardigan way iska banaanaan kartaa bay leeyihin madhabtu oo markii la caqdinayay ayaa aan lagu darin oo aan la odhanin bishardi waa inaad furto ee kolkii hore ay suuqa joogeen bay kusoo heshiiyeen caynkanad is furay oo saasaad yeelay oo khadkii bay soo dhigeen dabeedna markii la meherinaya sulbalcaqdi laguma darin sidaasay yidhahdeen hore haddaan la shardiya wuu iska ansaxayaa bay yidhahdeen saxa nikaaxu xallad laakiin dee aimada markaas runtii waad waxaad moodaa ama ay u egyihiin inay madhabka kaga xoog gowan yihiin masaladaoo dee acmaashu waa niyada wey inama alacmaalu binniyaat waxana dee wax lagu ciyaari karo ma aha ee waa caqdi shareecadduna hababka noocan oo kale ah inay marto way ka nasahan tahay ama way ka hufan tahay xikmaddii qofkan loo jideeyeyna meeshay ka saaraysa qofkan markii uu afadan mehersaday ilaahay fursad wuxuu usiiyey saddex dalqadood iyadoo hadda kelmadda lagu meheriyeyba mid keliya ay ahayd saddexdiiba marka uu ku ciyaaray mas-uuliyad daraa ka muuqata waxaa lagu cuqubeeyey ilaa ay nin kale aragto in aanu markaa oo nin kale iskii u guursado o iskii uu furo uunbaa markaa ay xalaal noqonaysa dee marka mid isaga dartii u guursanaya meesha soo gala ujeedadii asalkahayd ba ka baxay faslun fi ma yuhbitu alkhiyaara min alcuyuub halkana waxa uu ku sheegayaa waxyaabaha afadu ku fasakhan karayso arrimaha afadu ay ku fasakhan karayso ilaa lix arrimood weeyaan oo qaarkoodna baabkan ku imanayaan qaarna ay ku iman doonaan baabkan ku xiga sadaaq qaarna baabu nafaqaat oo kusii xiga marka ilaa lixda arrimood haddii aynu si yar kooban u sardino waxaa ka mid a iyadii oo qofkii laga hela ceeb masel ninkiibaa ceebahan laga helay sagaalka ah baraskii judaabkii junuunkii waxyaabaha haddii dee laga helo iyadii khiyaar bay leedahay khiyaar macnihiisuna waxa weye hadday doontana way ku sabri oo way iskala joogi doontaa hadday doontana way fasakhan midhka labaad waxa uu noqonayaa shardi baa la waayey shardi markii hore la dhigay ayaa la waayey waa inuu yahay bay tihi qof cafiifa amaba saalixah oo wanaagsan faasiq buu noqday dee markaa shardigiibaa meesha ka baxo awood bay u leedahay inay fasakhato midhka saddexaad waxa la waayey herkii oo dee kolkii hore lagu heshiiyey inuu ka shahaado oo imika la dhigo oon wakti loo qabanin markaana fasakhaad bay xaq u leedahay maxaa yeele waa wixii farjigeeda ku xalaashaday buu ahaa almuslimuuna calaa shuruuti mar haddii shardigii kaash inuu yahay la waayey dee waa shardi baa markaana la waayey midhka afraad sidii bariiro oo kale haddii labadoodaba ay addoom ahaayeen oo iyadu ay xor noqoto khiyaar bay leedahay markaana inay iska fasakhanto midhka shanaad haddii midkood isbedel uu ku yimaado oo mathal iyadii baa ridowday ama isagii baa ridoobay markaana fasakh baa imanaya fil cidda haddii aanu soo toobadkeenin midhka shanaad ee khiyaar ay ku leedahay haddii biilkii la waayo wey oo uhbadii nebigu uu shardiya calayhi salaatu wasalaam uu lahaa midkiin hadduu uhbada hela ha guursado kiiba haddii la waayo dee qofkii kudkuda ma aha oo gidaarkun qaniinsanaan mayse cid markaa biilisay inay raadsatay noqonaysa haddii ay iskaga sabirtana waa axsan oo way ku sabri kartaa markaa lixda arrimood aynu sardinay oo baabu nafaqaat iyo baabkan imika baabu sadaaq saddexdaa baab ku kala tagsan ayaa markaa ay madhabku sheegayaan in wax ku fasakhi karayaan waxa a'imada qaarkood ay ku daraan suu-ul cushra haddii la dhaqankii uu xumaado ilaahay baa waxa uu yihi subxaanahu watacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf dumarkii si wanaagsan ula dhaqma oo gobonnimo ah marka haddii taasi ay meesha ka baxdo oo dee qof ciyaala suuqa uu noqdo oo qofkii qalbigeedii iyo dareenkeedii ku tumanaya oo waxyeelaya oo akhlaaqdeedii luminaya dee markaana waa fasakhaad bay xaq u yeelanaysa ayay ku dareen aimada qaarkood waxay kusii daraan oo sideedaad haybuuba haddii ay timaado hadduu iska maqnaado iyadana oo dee laba sano iyo waxuu gaadho fasakh bay xaq u leedahay ila xidhnaan un mayse marka taa madhabku waxa ay kaga jawaabayaan in aanay aanan laga fasakhayn laakiin loo yeedhayo isagii oo qoraal intuu qaadigani sameeya ka halkaa joogo uu samaynayo dabeetana sidii lagu keenayo waxay ka hadlayeen dee dhul muslimiintu ay wada haysteenoo amiirka muslimiintuna uu meel joogo gullaaduna gobolada kale iyo manaadiqa kale sawir noocaasa bay markaa sharxayeen laakiin meesha inanka gidaarkaa weydaabtadaan cidila hadliba karaynin dee taa xaaladeeda way ku duwantay qaadiyaal istadeecayaana ma jiro oo dee waxa yimi xuduudahan isticmaalku dhigay markaaka sacuudiga jooga oo kale dee qaadiga yar halkan iska fadhiya ma amri karayo waa kala wadan wey marka masaa'ilka had iyo jeer cumuuman la tilmaamay in wax lagu fasakhi karayo waa kuwayaalahaas oo kollay dhib badan uu ku sugan yahay markaa fasakaadan macnaheedu waxa weeye kolka xaqeedii ay weydo ruuxan dumarka ayaa fursad loo siiyey inay markaa wax fasakhan karto amaa xagga ninka miyaa dee isagu furid buu xaq u leeyahy iyo fasakhaad labadaba dee furid baa furinkii aba gacantiisa ku jiraba haddii haddaba ruuxii dumarka ahayd ay doonto ninkii in ay iskaga tagto sababahan sideeda ah mid kamidana aanay uhaynin ee sideeda kale u nacdo markaana islaamku waxa uu u fasaxay fursad ah alkhulca khulci wax la idhaahdo inay dalqadii len iyadaa sii rooreyso raaqibe inay dalqadii ka iibsato sidii thaabit ibnu qays xaaskiisu ay lahayd ninkaa islaamnimo kuma ceebeynay arrin kale kuma ceebeynay walaakin akrahu lkufra fi lislaam isagoo maaragtay gaabanoo madow unbay maalin aragtay markaasu dabeetana iblaysku maroojiyey marka dee beertiisii ma ucelinaysa waa kii nebigu ua sidii markaa ku kala kaxiyey idaa wajada markaa ceebahani hal midh un baa laga soo qaadaya waxyaabaha lagu fasakan karo hal midh unbay isku noqonayaan waana sagaal saddex ninkaa le saddexna afadaale saddexna way wadaagaan saddexda ka dhaxayn kara waxaa kamida barasta judaamka iyo junuunka waa saddex ceebadood dee markaa khatar ah lagana yaabo inay faafi karaan saddexda ninka u gaara waxaa kamid a iyada oo ciniin uu noqdo oo maala dee waxba ukici waaya iyada oo lagaba jaro cubaalatu dakar iyadoo ay timaado saabaanka uu ka weynaado bixaytu tatadarab iyadoo maaragtay ku dhibaatoonaysa in allaha laa yastaxyii min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo iyadana saddexda u gaari waxay noqonayaan siduu dee isba tirin doono iyadoo radqa ay noqoto oo dee meeshii hilibuuxiyo ama markaa qarni uu yimaado geesiya wixii lamida carjow ay kasoo baxdo dayqulmanfad buu marka saddexaad noqonayaa shuraaxdu raaciyaan isaguna xagga cil ahaan kuwan u lamid ah markeeda horeba abuurkeedu ilahay uu sameeyeyba wax yarba meesha idaa wajada axaduhuma alaakhara majnuunan labadii qof hadduu midi helo kii kala waalan aw majduuman ama cudurka judaamka la idhaa leh aw abrasa ama barasba leh aw amase wajadaha iyadiibuu helay radqaa iyada oo markaa manfadkii macruufka ahaa ee la garanayo uu radqi ku dhacayo hilib buuxiyey aw qarnaa ama carjow baa kasoo baxday qarnigu markiisa hore dee gees buu ahaa laakiin iyadiibaa markaa carjow iyo wixii lamid a ayaa buuxiyey meesha aw mase wajadatu waxaa heshay ciniinan isaga oo cudurkaasi uu ku dhacdo hama hamadiiba ay ka tagtay aw amase majbuuban iyada oo laga jaray ayay heshay habata alkhiyaaru khiyaar baa sugnaanaya maxay loo khiyaar yeesho fi faskhi alcaqd caqdigan isagaa in la gooyo cala alfawri si deg dega loo jaro cinda alxaakimi baa lagu fasakhanaya sawaan waxaa isku mida kaana ahaaya bihi isaga qofkan fasakhanaya mithlu dhalika alceebi ceebtaasi ama ha ku sugnaato am laa ama yay ku sugnaani waxau ku leeyahay arrimahani haddii ay dhacaan oo labadoodii mid ay ku yimaadaan kii kale wuu fasakhan karaa oo majbuubkaasina de waa kii markaa dakarkii laga gooyey khiyaar buu leeyahay qofkani khiyaar hadii la yidhi de hadduu doonana wuu iska sabri doonaayo wuu iskala joogi hadduu doonana wuu iska furi labadaba xor isagaa uleh inuu dee iskaga sabro oo bal intuu adkaysan karo qofkani uu sabrana dee aada bay isaga haboontay lacala allaha yuxditu bacda dalika amra waa intaa waxun soo kordhaanay sawirkanina macnaha haddii dee raago taraakhiga waxa uu muujinaya inuu qofkani raali noqday oo iskala joogidda uu doortay si aanay taasi u imanin fasakhaadu waa inay deg deg noqotaa cinda alxaakimi waxaa loo leeyahy had iyo jeer waxyaabahan gidaarada ka dhaca meherinta furinta fasakhaada wax la isku qabsanaya weeyo la iska daba iman doono oo marka la isku qabsadana ummadda waxyaabaha isku dilaan bay kamid tahay marka itaal kastaba ha lahaadee waxaa suldada hortoodahay kolle waa wax dee ka yar sharciyeysa sawaun kaana bihi mithlu dalika alcaybi am laa wuxuu uga jeedaa qofkan fasakhanaya isaguna ama ceeb ha lahaado ama yuu lahaanin ama salam ha ahaado ama laftiisuba ceeb ha lahaado masalan haddii iyadii ay baras leedahay isagiina uu junuun leeyahay xaq waxay u leedahay inay fasakhato ayuunbay xaq u leedahay oo dee adba aada ceebaysantee labada isu dhig waxba la odhan maayo maxaa yeelay qof waliba saaxiibkiisa kale ceebta ku taallon baa umuuqata takarta ninka kale ayuunbaa umuuqata baa marwadiga tiisu uma muuqato laakin taa kale unbaa umuuqanaysa walaw xadatha alcaybu haddii ceebtii gadaal ay timaado habata alkhiyaaru aydan khiyaarkii waa sugnaanayaa un ceebtani ama marka hore qofkan ha kusii jirto ama gadaal ha kaga soo biirto haddii marka dambe uu ceebtan yeesho siday isaga wada joogeen aafo ku dhacday ay noqoto dee fasakhaadii waa halkeedii un xaqun buu leeyahay qofki habata alkhiyaaru aydan mid baa laakiin shardi la raacinaya midaasoo ah ilaa an taxdutha alcunnatu xiniinnimadu inay timaado mooyaane bacda an yataaha intii uu ku joogsaday ee hore wuxuu u fulin jiray kadib bay ciniininima timid falaa khiyaara khiyaar markaa horeba ma jiro deg degi waidaa aqara bilcunna markuu ciniinnimo qirtuu idhaahdo sidaa ay sheegaysaa waa runteed ajalahu alxaakim xaakimku wakti buu uqabanaya sanatan buu uqabanaya dheh ajalahu alxaakimu qaadigu wuxuu u mudaynayaa sanatan sanad min yawmi almuraafacati ilayh maalintii qadiyada loo soo kor yeelay loo soo rafciyey isaga ee hortiisa la keenay laga bilaabo ay maanta laga bilaabo buu leeyahay sanad isa soo tijaabi fain jaamaca fiiha sanadkan dhexdeeda hadduu jimaaco falaa faska lahaa dee faski ma leh wixii ay ka rooreysay wuu suulay wailaa hadduu awoodi waayo sanadkaa dhan falahal fasku dee fasakii halkii buu yaallaa ciniinimadani waa mid gadaal masel qofkii ku timi kolkii hore dee nin iska caadiya buu ahaa oo aafun baa kusoo korodhayoo waxba iska bedelay khiyaar deg degi ma jiro laakiin si bal qoyskan loo tijaabiyo inuu wada socon kara iyo in kale xaqeediina uu fulin kara iyo in kale sanad buu uqabanaya bishaa maanta ama yoomkan maanta yoomkiisa sanadka kale ayaa i imanaysaan buu leeyahy kolkaa haddii dee hawshii uu fuliyo dee fadaaku axsan arrinku waa dhan yihi haddii kalena dee fasakhaadii bay leedahay oo dee sanadkiibaa qaybsan sidaynu ognahay afar fasal buu leeyahay gugii fasal saddex bilood oo gugiya iyo saddex dee xagaagiya saddex dayra saddex jilaala waxaa iska jiri wakti waxaa jira xaraara buruuda yubuusa rutuuba caafimaad ahaan waxyaabahan baa laga yaabaa qofku in ay atiraan oo ay saameeyaan oo marka xaraaradu jirto dadka qaar baa isbedelo ku dhacaa marka qabowga uu jiro qaar buu isbedel ku dhacaa bal waxaan inay fusuusha sanadka la shaqaynayaan iyo dee aafo ku dhacday oon ka fuqayn inay tahay baa la kala hubinaya wailaa falahal fasku fasakana gidaarkun kama odhanayse maxkamadda horteeda intay tagto ayay leedahay hebel hebel qaadow waan ka fasakday bilafdi sariix ama isaga ayay leedahay dee iga fasak markaasuu leeyahay hebel hebel dalqad baa kaa furo waa kaa fasakha waalmuraadu bilfawri degdega waxaa looga jeedaa fi lcunnati ciniinnimada marka la eego caqiiba sana sanada unbaa looga jeedaa dabadeeda macnaha kolkii hore uu soo yidhi fasak waa inuu deg deg noodaa haddana muddo dheer oo sanada oo qofkii ciniinka ahaa uu qaadanayay buu daba dhigay siday labadaasi isu qabanaya tiibuu ka jawaabay kolkaa tiibuu ka jawaabay oo waxau yihi deg deg wuxuu noqonayaa markay sanadii dhammaato ee isagu lama mid aha kuwa kale kuwa kalena wax waktiyo loo qabanayaa ma jiro goor alla goorsay doontay fasax qaadan karto tii uu waasho waalidiina dee ma aha mid tan ay iswaalaan ay dumarka iswaalaan maaha laakin de waa mid dhakhtar caddeeyo oo la garto qofkan inay waali rasmiya tahay ama jin hawaalo ama dee xagga maskaxdaba ha ahaato mid kastaba ahaatee kol hadduu junuun yimaado dee junuunku waa iska macruuf oo qoraalkaa caddayntaasi ay timaado waa war dhan wey xaggii meherka ayuu u gudbay marka wamataa waqaca alfasku markaa ruuxii dumarkaed ay fasakato fain kaana qabla dukhuuli falaa mehra haddii qabla dukhuul ay tahay meherba ma jiro masalan labadan qof iyagoo isu mehersan buu fasakan yimid dabcan dee iyadii baana fasakatay iyadii ayaa fasakatay sidaanay cidda u jirin ayaanu meherna u jirin waa kala taga un hadal ma leh kol hadday fasakatay sababtuna waxay tahay haddii masel ceebtu xaggiisa ay ka timid ceebtu hadday xaggiisa ka timid dee iyadii baa dooratay fasakan oo iyadii baa sii socota marka waa wax ceebtu ay xaggeeda ka timid oo kale furitaankan iyada khiyaaru loo dooratay haddii ceebtu xaggeeda ay tahayna dee furqada sababteediiba xaggeeda ah furqada sababteedii masalan dee barasaylhayd awgeed buu ku furay marka sababu lfurqati minha idan falaa mehra laha haddii sidoo kale baras isagu uu leeyahy oo iyadu tilaahay bala kuma doonayo kaa tegay dee markaa mehernayo weydiin furqadii waa xaggeedeed falaa meheradu waa nooca aw amase bacdahu bacda dukhuul ayaa waqaca alfasqu bacdahu bacda dukhuul baa la ayay fasaqatay fasaqatay bicaybin ceeb bay ku fasakatay xadada soo dariyey bacda alwad intii ay day sarkeen wajaba almusamaa musamihii baa markaana waajibaya masalan labadan qof way guri galeenoo way sarkeen ceeb baana timid markaa wixii la magacaabee meher ahaa way qaadan ama isagu ha furo ama iyadu ha fasakato sababtuna waxay tahay meherku waxyaabaha uu ku sugmo ayaa waxaa ka mid ah biاdukhuuli wa bilmowt haddii afadii lala guri galo meherkii waa sugmay haddii uu ka dhintana yaanu laba guri gelin meherkeedii waa sugmaya waxyaabaha sadaaqu ku sugmay kamid sidan baabkiisa ku arki doono sidii ibnu mascuud radia allahu canhu fatwada markii la weydiiyey uu ku dhiibay laha sadaaq walaha almiraas markaa asxaabtuna ay usii tawqiiciyeen ilahay nebigaa baanu ka maqalayo riwaayada haddaba kol haddii ceebtii iyo ay noqotay wadiga dabadiisii ama fasakhiiba uu dhacay wadiga dabadiisii wajaba almusama taasna waa mid kale aw amase bicaybin bay ku fasakatay xadatha soo dariyey qablahu qabla alwad wadiga ka hor fa mehru lmithl mehrulmithli weeye markaana marka hore ceeb baa ninkan ku timid ko markaasaa dabadeedna ay dukhuul sameeyeen waa laba fasakii baa kusii xigay waa saddex furitaan bay doontay markaa inay ka fasakatay doonto jaranjaradu saasay usocota awalan cayb huma addukhuul huma alfasq oo mar walba masaladan aynu haynaa waxa weeye faski dhacay bacda dukhuul amaa faskigii dhacay qabla dukhuul dee horuu kugu soo sheegay markaa tan uu kuleeyahay bicaybin xadatha qablahu qabla alwadi markaa ceebtunbaa goortii ay timid ay wadiga ka horeysaan laakin fasakhaa wadiga ka dambeeya markaa kol hadduu fasakhii noqday bacda dukhuul ceebtiina wakti hore ay ahayd mehrulmithli bay maantana qaadanaysa oo musamihii looma gudbayo lianna muqtada alfaski rujuuc kullin ilaa cayni xaqi aw ilaa bedeli intalif fayarjicu zawju fi lmusama wahiya tarjicu ilaa bedeli budciha wahuwa mehrulmithl halkaa waxaynu kaga baxnay sagaalkaa ceebood ee ay ku fasakhan karayso ruuxa dumarka ninkuna uu ku fasakhan karayo axad azawjeyni hadduu ceebahani uu ku yimaado uu fasakhan karayo midkii labaad buu halkan ka gelaya oo shardi la waaye ah shuruudda ayaa kala labo ah midi waxa weeye shardi uu caqdigu keensanayo midina waxa weeye shardi caqdiga ka hor imanaya midina waa shardi manfaco soo jiidaya shardiga caqdiga keensanaya waxaa ka mid a masel waxay tihi waa inuu ibeeliyaa waa inuu guri ii sameeya waa inuu dhari siiyaa waxyaabahan oo kale dee caqdigaa keensanaya shardiga aan caqdigu keenayn laakiin manfaca ku xasilaysa waxaa ka mid a waxay tihi ninkan nin dhallinyaraa waa inuu yihi ninkani nin saalixa waa inuu yihi nin matal tacliimta noocaasale oo dee ibari kara waa inuu yahay qur-aanka yaqaano oo xisii faa'iideyn kara waa shardi maqsuuda caqdiguba yuu keeni marka haddii lawaayo fasakhi way leedahay shuruudda laakiin dee meesha ka baxaysa ee haddii la waayo aan caqdigu waxba u noqonayn fasakhaadna aanay xaq ugu yeelanayn waxaa ka mid a iyada oo dee tidhaahda masalan haddii uu dee islaami hore qabay ha safeeyo dee sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa lahaa si ay weelka walaasheed ugu shubato waa shardi markaa xaraama ama dee iyadoo tidhaahda haddii uu cibaadada noocaasa sameynaya masalan taarikusalaad ha noqdo garhkaa iska xiro kan oo kale ha sameeyo qaraabadiisa ha ka tago iyo waa shuruud markaa iyadu dee munkara markaa arrimaha noocaasa haddii ay la timaado dee warkeedu waa hadhay waa la guursan fasakhaadna male wixiisiina uu iska wadan doonaa ninka khayrkii uu sameynaya adigoo shardiga nooca u kala og sadexdiisa qaybood haddana ka ay ku fasakhan karayso oo fiirso waa masaladii labaad wain sharada hadii uu shardiyo isagiina shardiga u xidhi karaa iyana way xidhi kartaa ogow wain sharada annahaa xura inay xor tahay buu shardiyay fabanat amatan addoon bay noqotay wahuwa isaguna miman dad buu ka mid yahay yaxilu lahu uu u xalaal yahay nikaaxu lama addoonta guurkeeda u xalaal yahay takhayara dee markaa khiyaar buu leeyahay wain sharada hadduu shardiyey annahaa amatun inay addoon tahay ayuu shardi ka dhigay fabaanad xuratan waabay ka raysay oo xor bay noqotay aw lam yashrid waxbaba ma shardiyin fabaanad amatan bay noqotay aw kitaabiyatan falaa khiyaara khiyaar markaa ma jiro inta hore soo qa soo qaada faqradda hore wuxuu yihi anigu inan xora baan doonaya addoon baaba loo keenay addoontuna dee qof qabi kara weeyaan oo kii shuruudihii afartahaa ama shantahaa laga helay addoontu ay xalaasha u ahayd weeye ninkani laba arrimood buu door leeyahy kol hadday u xalaal tahay inuu iska sii wato iyo inuu iska fasakho labadaba labadaba isagaa u door leh maxaa ku baxay haddii dee uu yahay dadkii aan addoomuhu xalaal ahayn maxaa markaa meesha yaalla dee inuu markaa maba guursan karaba dee markaa warkiiba u xidhmayba isna khiyaar male uu kusii wadwato ama uu dee sidan yidhaahdo ee warku waxa weeye hala kala tago le xalaal sharcigaan u ogolayn be oo dumarkii aanu xalaash ahayn bay ku jirtaa markaa takhayara waa masalada hore oo shardigani shardi maqsuuda bu ha shardigan uu shardiyey shardi muhiima bu ahaa tu xor iyo tu adooni dee isku mid ba oo fursad buu wada helayaa sii xor tahay awlaadiina xor bay unoqonaya laakin ta adoontaa sayidkii baa maalintii ka haysanaya awlaadiina ka qaadanaya wuxuu ka faaidaya marka waaya wuxuu shardi haddaba ka dhigay maanta ar anigu adoon baan doonayaa bu taa xortaa warkeeda hala adhay markaasay xor noqotay khiyaar dee male maxaa yeelay dee mid ka saraysu helayba mid ka sarayso xor ah ayuu helay waa mid amaba markii hore wuxuunu yidhi anigu ruux dumaraan doonaya addoon baaba loo keenay dee wuu gursanuno khiyaar ma leh ilan shardiba muu dhigane shardiba muu dhigan addoon baa loo keenay ama kitaabiya ahlo kitaabkii kamid a dee labadiiba xalaal bay ahay ninka ruux dumar un baad niyona weydiise dee addoontaa qaada ba le ama kitaabiyadaa qaado warkii waa dhan falaa khiyaar hadduu khiyaar doonayo dee kolka hore muu shardiso wain tazawaja cabdun addoon hadduu guursado biamatin waa masaladii saddexaad ee min baabi bariira xadiidkii bariira uu ka hadlaye idaa actaqat calay isagiina waa labadooda addoom ahaa markaasi dabeediyadii xor noqotay laga aqfalaha alkhiyaar wain tazawaja cabdun hadduu guursado biamatin fa uctiqat iyadii baa la xoreeyey falahaa waxay xaq u leedahay an tabsakha nikaaxahu inay nikaaxiisii goyso cala alfawri si deg dega min kayri alxaakim iyadoo aan xaakimba u diraninba hortiisana la teginba waaya warkaasina intaasu ku dhan yahayba laba masalo aynu soo marnoo tii ceebaha iyo tii shardiga la waayey iyo tii ay ku dul xorowday waa saddex kii afraad baynu gelaynaa oo ah mid toosu isaga fasakhmayo caqdigii ciddada dhexdeeda haddaan tadaarug lagu samaynin oo ah labadii mid haduu midkood islaamo ama labadoodii wada islaama hadduu midkood ridoobo waa tan wa idaa aslama buuri axadu zawjayni labadiis qabe hadduu midkood islaamo alwathaniyeyn aw ilmajuusiyeyn ama kuwii sanamcaabudka ahaa kamid ahaa ama kuwii dabcaabudka ahaa markaa uu sii istinaafaye waxau ihi aslamat ilmaratu wazawju yahuudiya wixii dumarka ayd baa islaamtay isagiina markaa waa yahuudi aw nasraaniyun weeyi aw mase irtada zawjaani labadii isqabay almuslimaani ee muslimaanka ahaabuu midkood ayay ayay labadoodiiba way ridoobeen aw axaduhumaabaa ridoobay u fiirsa haddaba tafsiil baa ku sugane fa in kaana qabla dukhuuli ficilka noocani haddii uu yahay intaanay guri gelinba tacajalat ilfurqatu kala tegoodii horay buu ka imanaya way kala tegayaan wain kaana bacdahu iyagii oo xaas ah oo guri galay haddii uu markaa arrimaha noocani ay yimaadaan tawaqafat markaa way isku taagaysaa furqadani cala inqidaai alcidda ciddadu intay dhammaanaysaa la sugaya fa in ijtamacaa cala alislaami hadday islaamnimo isugu soo noqdaan qabla inqidaa'iha intaanay ciddadii dhammaanin daama nikaax dee inay sii socoto guntintooda way sii soconaysaa iyo guurkooda wailaa haddii markaa dee intii ciddadii ay isu soo noqon waayaan xukima bilfurqa inay kala tegeen baa la xukumaya min xiini tabdiil iddiin markii diintiisu ay isbedeshay qofka ayaa laga soo bilaabaya dhowr masalo isku xidhay laakiin labunba isugu ururaya labadaasi waxa weeyaan haddii midkood uu islaamo iyadoo kii kale u gaal yahay ama iyagoo muslimiin ah hadduu midkood ridoobo labadaasi isugu ururaya waxaa kaloo kasii gaaban oo la odhan karaa tabdiilu diin hadduu yimaado ataqyiir addiini hadduu yimaado oo dee axadu zawjayn ama labadoodaba ay diintooda isbedesho markaa waxaa la sugayaa un waxaa la eegayaa qabla dukhuul iyo bacda dukhuul buur ile marar badan ba ayaa sharcigu kala farqiya labadaas way sii kala fudud yihiin haddaanay guriba gelin horey bay ka kala socdeen wax isugu hadhayna ma jiro hadday guri galeenna waxaa la sugayaa intay cadadbaxayso cadadbaxa dhexdiisa haddii uu soo noqdo markaa nikaaxii wuu sii soconaya manaa hadduu ridoobay hadduu soo noqdo haddii mid uu islaamay ka kalena waa inuu islaamnimada kusoo raaca markaasay aswaajis noqon karayaan laakiin haddii ciddada dhexdeedii wixii hore una iska sii wadaan way kala tegeen kala taganna waxaa laga bilaabaya maalinta ciddadu dhamaatay lagama bilaabayo maalintii kow diinta ay bedeleen baa laga soo bilaabaya buu kuuli tusaale iminka diintii buu caayo mid baana umehersanayd warba ma leh markaa waa kala way kala dhamaadeen famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ciddana uguma hadhin waxna uguma uguma mehersanaa mar hadduu deen diinta caaya ama nebiga ama ilahay aada salaam saafa ayuu lahaa dee mid carruuriya wuxuu haysay markaa inuu dee soo islaamo intan ciddada dhexdeediiyo in kale unbaa la eegaya hadduu soo islaami waayo dee mid tukada ama ashahaataba aanu ahayn dee markaana waa ama wax kale uu kasii dabageynaya haddana qaar kaleo kuwii oo kale ah dee waa markaa sinuunbuu ku wadanaya markaa iyo xumaan waa tabdiilu diin wey waxa ihi aynu ku celina waidaa aslama axadu zawjayni alwasaniyeyn aw ilyahuudiyeyn marka midkood uu islaamo awba halkaa ku jirta aw aslamat ilmar'atu ruuxii dumarkaayd baa islaamta wazawju yahuudiyun aw nasraaniyun muxuu ruuxa dumara ugu qayday haddii iyadii ay yahuudiye tahay ama nasraaniye tahay oo ninkii uu islaamo ka war mayse sii qabi karaa masale iyadii waa yahuudiyeed ama waa nasraaniyeed labadooduba gaalay ahayd laakiin yahuudiyad iyo nasraaniyad bay midkood tahay markaasu isagiina lamid buu ahaaye isagii islaamay dee wuu sii qabi karaa isagoo islaama buu sii qabi karaa iyada sababtoo dee waa ahlukitaab haddii laakiin isagii yahuudi iyo nasraaniba ha ahaadee ruuxii dumarka ahayd ay islaamtay ilaa u islaamo ma qabi karo sababtuna waa maxay dee alislaamu yaclu walaa yuclaa caley oo nin gaali dee ruux mu'minaa ma qabi karo aw irtada zawjaani lmuslimaani aw axaduhuma labadii qofa isqabee muslimiinta ahaabuu mid ridoobuu diinta caay ilaahay caay nebiga caay malaa'igta caay ama midkood baaba caay ama labadoodaba kama isweydaarsadaan kuwan imike fain kaana qabla dukuuli tacajalati lfurqa fasliga noocani madhabtan unba ku goonihi laakiin xanaabilada iyo madaahibta qaarkood markaasaabay leeyihin waaba horeyba waxba qabla dukuul iyo bacda dukuul loo eegi maaye way furantay bay leeyihin wain kaana bacdahu bacda alcid bacda dukuul tawaqafat ilfurqa weeye macnaha cala inqidaai alcidda ciddada lala sugaya fain istamaca cala lislaami hadday kusoo noqdaan ay ku kulmaan qabla inqidaaiha intaanay ciddadii dhammaanin taamo nikaax dee ni- een, ciddadana dee baabkeeda waad gaadhaya hadday naag dee aqraada hesho tahay saddexdii quri wey hadday islaam weyn tahay waa halaaa shuhuur taasaa loo wadi doonaa wailaa xukima bilfurq inay kala tegeen baa laga soo qaadaya goorma kala tag uu bilaabmay min xiini tabdiili diin hortay diinta bele- bedeleena wacaay laakiin maaha goorta laga bilaabaya markay ciddadu dhammaatay wain aslama calaa akara hadduu islaamo isagoo wata min arbaci min arbacin afar dumara wax ka badan akara min arbac ninkana wuxuu soo islaamay isagoo wata afar dumara wax ka badan ikhtaara arbacan minhuna afarunbuu dee ka dooranaya marka dee islaamku wuxuuna u ogolaa afar masna wathulaatha warubaac kuwii soo islaamayna nebigu calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhuna arbacan unbuu lahaa markaa warku saasuu ku dhamaanaya marka imisle masaleynu sheegnay tii ceebta iyo tii shardi oo la waayo iyo masaladaa ku saabsanayd takyiir addiin iyo cidqiga iyadii ay ku dul xoroobayso afar baynu haynaa middan kale sadaaqana baabu sadaaq buu ku sheegaya ta kalena baabu nafaqa kitaabu sadaaq meherkiibu halkan dee uba u kitaabiya oo laga hadlaya markaa meherka mararka qaarkood baynu heblaayo ma la meheriyey marka la leeyahy guntinta caqdiga ayaynu ku sheegnaa inagu marna maalkaynu ku sheegnaa laakiin dee tan kan waxaa la yidhaha caqdu nikaax baa la ydhaha meherinta meherka imika halkan uga jeedaa waa adduunkii la magacaabaya ruuxa dumara budcigeeda qaabilsanaa ee qaadaysa qaadanaysa wey waaatu nisaaa waaatu nisaaa saduqaatihina nixla dumarka siya baa ilahay uleeyahy meherkooda isagoo dheef iyo cadiyo ah fain ibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an maria wax kamid a hadday idiin saamaxaan iyaga oo dee mafsuud ah oo aan loo muuseyneyn waxba ama aan loo nabnabeyn iyadoo waxay idhahdaan maal de heblaa iyo toban halaad baad lahayd aa shan iyo labaatan kun un baaba dee maxkamaddu wax dhaafaa ma jire e dee intaasun ku qaado iyaduna dee kol haddii sharcigu oo caynkaa yidhi dee waan ku qaadan bay leedahay labaatan kay anoo kale markaa mid maaha taas waxa meeshan aayaddu ay saareysaa nafsan marka la leeyahy iyo tiibu nafs waa in waxaan inay awood rasmiya iyadu leedo aabaheed aanu faragelin kulahayn oo walaalkeed aanu kulahayn oo maxkamade aanay kulahayn faragelin iyadu awood u leedahay marka ay sidaa dareensantahay wixii ay si toosa u saamaxdaa u soconaya hanii'an mari'an weliba isagoo ah dawaab u noqon karaa waa kale markaas idcaada marka dee meherkii ruuxa dumara in loo qadimo iyo in loo waktiyeeyo labadaba way iska banaayin taa qadimaadaaba iska fiican bay aimada qaarkood yidhahdaanoo dee sayid cali markii faatime uu guursado waxau ihi bal meherkeeda ugu soo shu waxba ma ayagu oo xaggee buu ay qabatay buui dircak alxutamiya kaashaadii qalabkii lagu dagaalami jiray meeshaa lagu sameeyey taasi way taallaa buui soo taas soo keen bu yihi haddaba markaasu dabeedna inantiisii halkaasaa markaa arinku u maraya yusanu waxaa la suneeyey tasmiyat tasmiyatuhu fi lcaqd marka afada la meherinayo wixii meher u noqonayo in la cayimo ayaa fiican fain lam yudkar haddii aan la sheegin lam yadura ma dhibayo wax meheraba haddaan lasoo qaadin maxaa u daliila dee ilaahay baa waxa uu leeyahy walam tafriduu lahuna fariida dii aada dumarkii furtaan idinkoo aan waxba uqadarin kolka hore magaceeda waxaa la yidhaha almufawada mufawada la yidhahdaa oo mid iska bantaalla macnaha markii hore aan waxba loo cayimin iska heli kar waa iska dhici kara waxba dhibaato male tasmiyat lcaqd tasmiyatuhu fi lcaqdi waa sunna walaa yuzawiju ibnatahu sagiira weligii inantiisii yaraydeen qaan gaadhin ma guurin karo biaqala min mahri lmitl mahrulmitl wax ka yar walabnahu sagiira inankiisii yaraana uguma guurin karo biakara min mahri lmitl meherulmithli wax ka badan masalan haddii inantiisii yarayda sakiirada ahay een qaan gaadhinba maxaa wada dee ha odhanine saanay qaan gaadhinba dee maslaxad baa ugu jiri karta ama ciddaaba ka doontay oo dee yidhi aniga korsanaya i guuri soomaalida way dhici jirtay dhaqan waktigii hore in dee la odhan jiray hebelo korso adigu dee kol haddii aada maaragtay guursatay marka meherkeedu waa inuu noqdaa meherulmithl dumarka lodkeeda meherulmithl isagaa kuu sheegi doonee dumarka iyada la loda wixii lagu meheriyo waa inuu noqdaa oo aanu ka yaraanin macnaha waaya si aanay dee u dhacmin ibnigiisii sakiirkaa haddii maslaxa guurka ay ugu jirto wuu guurin karaabayn goorma ahayd dee waa markuu xoolo leey inankiisii yaraabaaba iska taajir oo xoolo leh marka intaanu qaangaarinba mid xoolaa u dhaqda wuu guurin karaya laakiin isagana yuu cawarine akthar min mehrlmithli yuu ugu guurini meherulmithliga uun ama wax ka yar ha ugu guuriyo meherulmithl taa uu guursanayo dumarka lamida waxa lagu meheriyo yuu uga badin fain facala batla lmusama wawajaba mehrulmithl fain facala lwaliy weligii baa taa loo diiday sameeyey oo marna aqal keenay marna akthar waxaan la magacaabay unbaa buray ama inanka yar ha la magacaabay ama inanta yar mehrulmithl baana sugmaya markastoo lagula musamihii la magacaabay ayaa meesha ka baxay meherulmithlun baa badiile la soco walaa yatazawaju safiihu kii maalka daadaadinaya ma guursan karo iyo walcabdu adoonki biaksara wax ka badan kuma guursan karaan min meherulmithl meherulmithliga wax ka badan safiihu aad garanaysaa waa maxjuuru calayhigii addoonkiina waa maxjuuru calayhigii marka loo idmee la idhaha hebel oo orado haasaabo tagoo cid soo guursoo loo fasaxo midna sayidkii midna weligii way iska ansaxaysa laakiin yuu dhaafinin ila xoolii baa laga xajriye yuu dhaafinin wixii markaa dumarkaa lagu guursan jiro oo kale maxaa meher noqon karaa isweydiin leh wa kullu maa jaaza wax kasta oo ay bannaan tahay an yakuuna hamanan inuu lacag noqdo jaaza jacluhu sadaaqan inuu meher noqdaana way iska bannaantah waa qaacido markaad imika doonto inaad alaab soo iibsato wax kastood alaab kusoo iibsan kari lahaydba masel da imika waad qaadi kartaa ari waxaad kusoo iibsan kartaa sonkor sonkorta laftigeeda ari ku iibsan kartaa bagaash baad wax ku iibsan kartaa kutub baad wax ku iibsan kartaa shay kasta oo mutamawala hundheh wax kastaoo maala ayaa meher noqon kara wax kastoo la kala iibsan karo ayaa meher noqon kara wayajuuzu waxa iska banaan yahay meherkii xaalan wa muajalan wacaynan wa daynan wamanfacatan wamanfaca intaabuu iska noqon karaa waa lix ama af shanba xaalan wa muajalan xaalan midda imika la ydhaha lays siiyo iyo mid wakti loo qabto hadii laga aamusana waa xaala un keenu keebuu badan yahay markaa dee kaa laga aamusay buu badan yahay waa xaala un asalkiisu markaa in laysa siiyo imika unbuu noqonaya heblaaya hebel waxaynu ku meherin waayahay xullo dahaba ama marxirasho dahabaynu ku meherin markaa shan sano kadib baan siinayaana ma odhan ama sanad kadib ama bil kadib baan siinayaa ma odhanin iska aamusa marka asalkii unbaa la raacayaa oo ah marka caqdiga uu dhaco inuu imika kadib waa laga dooni karaa laakiin fursad baabay ka faa'idaysteen oon dumarkiiba ka doonaynba bal hadduu idhaahdo aan ku siiyaba ay xanaaqayso oo odhanaysa mafurid baa diyaaruta muajalkuna waa kii waktiga loo qabtay wa caynan wa daynan labadaba wax iska suuragala cayn iyo dayn markaa inuu idhaahdo waa kan iyo inuu idhahdo waa wax dumadayda lagu leeyahy meherka dumadayda bay idhahaan soomaalida marka adhima dhimadii un bay cagseene ogow dumadiisay ku qaladantay mar hadduu ku idhaahdo waa dhimataw meherku waa dumadayduu saaran yahay ama waa dayn dumadayda saaran amaba waa tan cayntuna waa tan wey labadaba wuu noqon karaa manfacana wuu noqon karaa wuxuu ihi anigu dee wuxuuna barayaa un soddonka qur-aanka dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ugu guuriyay uzawijuka uzawijukaha bimaa macaka min alqur'aan aw kamaa qaal ninkii fargalka xadiidkaa soo waayo kolkii dambe soo fadhiistay yihi go-un baan haya aan guntanahay arrin kale ma hayo dee wuxuu yihi qur-aanka maxaa taqaanaa suurahablaahi suurahablaahi dee taasaan kugu guuriyay bu may qornayn oo dee misxafkooda oo la kala qaadanayay mu ahayn oo taasi waktigii rasuulka iyo salafka may dhicin in misxafka loo guurin jiray laakin dee manfacaha qur-aanka ayuu baraya marka hadduu idhaa xisaabtaan baraya qur-aankaan baraya luqadaan baraya waa manfaca neef weyn weey oo dee uu iibsan karo hadduu qof kale u yeedho u idhahdo bele waxaan ku barayaa soddonka qur-aanka amaba xirfadaasaan ku baraya dee adduun buu ka qaadan laha waaya wa tamliikuhu bitasmiya waktigay milkiyeysaa waa marka loo magacaabo watatasarafu fiihi waanay ku shaqaysan kartaa bilqabd marka ay guddoomato heblaaye hebel waxay milkiyeysa marka la ydhaa badladaha baan ku siiyey o marka ay guddoomatana dee tasaruftii bay leedahay way sii iibin kartaa ciday doontay siin kartaa isagii bay ku celin kartaa halomajar wayastaqira bu ihi laakin dee wax nasbinaya ma aragne wayastaqiru un wey waa iska leeyahay kollay laxniga madbacdahani wayastaqiru meherku wuxuu ku sugmaa bidukuuli gurigal aw bimawti axadihima ama midkood oo dhinta qabla dukuul intaanay guri gelinba saddex arrimood buu ku sugmaa meherka kow in la magacaabo oo la ydhaa heblaayo hebel intaasaa meher u ah dee wixii loo magacaabay leedahay haddaan laba magacaabin oo ula guri galo meherulmithli baa usugmi haddaan laba magacaabin uu ka dhintay yaanu laba guri gelinbe meherulmithli baa usugmi ibnu mascuud baa tan oo kale loola yimid afa dhimatay oo markaa aan meherkeediina la siinin wuxuu ihi bal ra'yigaygaan odhanaya hadduu sawaabiha waa sax haddii markaa uu noqdo hayra sawaabna dee markaa ijtihaad bay iga ahayd dabeedna waa kii yidhi miiraaskiina way leedahay meherkiina way leedahay marka asxaabta qaarkood baa usheegay birwaca inuu nebigu saa ku xukumay oo meherkeedii uu cayimay markaa way ka duwan tahay ruuxii dumarka ahayd ee mathal aan lala guri gelina la furay iyo tii aan lala guri gelina laga dhintay farqiga ay leeyihiin wey oo tan la furay iyadoon lala guri gelin ciddana ma leh meherkiina wuu kala barhmaya fanisfu maa faradtum wey tan kalena xagga ciddadana famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha amaa tan iyada laga dhintay iyadoon lala guri gelin de waa in meherkeedii oo kamil uu sugmaa waa mid ixdaadkiina waa lagu leeyahy ciddadiina waa lagu leeyahay iska tacabudun bay markaa noqonaysa iyo tafajuc ninkeedii ay u yar murugaysantay walahaa waxaa usugnaaday dheh afadii waxay xaq u leeday an tamtanica inay isu diido inay diidda min tasliimi nafsiha nafteedii inay inay dhiibtada xataa taqbidahu ilaa ay guddoomato in kaana xaalan hadduu yahay mid markaa kaash ahaa haddii meherka aan wakti loo qabanina layidhi heblaayo hebel waxaa lagu meheriyay adduun intaa lahayd oo dabeetana markuu idhaahdo soo wareeg ay tidhaa waayaha lasoo qadima meherkii arrin ay xaq u leedahay wey liannahu istaxalla bidalika farjaha mar hadduu waxaan ku xalaashaday alaabteedii ta waanu iska qadimaa marka hadday guddoomasho ku xidhay inay guddoomato dee gartay u leedahay baayico hadduu ku idhahdo anugu kusiin maayo inaad iskaashkii kitiriso xaq buu lahaa fain sallamat nafsaha ilayh nafteediiba way uqadintay kii sawjkahaa fawadi'ahaa qabla alqabd intaanay meherba ka qaadanin buu ka gaadhsiiyey saqada xaquhaa min min alimtinaac xaqii imtinaaca ahaa ee lahay uu dhacay sawtan qadimantay maaha iyadoon waxba qaadanin baa markii hore la kulmay ee sarkeen ama ha guri galeen ama meel gaaraba ha isku arkay gadaal bay dabeedna masalada maqasho waxay tidhi ilaa aan qibdooda maya weliya fiiha maaarib ukra hadday doonto ha looba weheliyaba oo wax kaleba ha ujeedee dee xaquma leh xaqeedii imtinaaca ahaa ee diidmadaha u dhacay oo intaanay bilaabin ayay xaq ulahayd inay diido laakin kol hadday iskudagaleen warkii u dhamaaday wain waradad haddii ay soo aroorto timaado macnaha furqatun kala tegid ay kala tegeen min jihatiha xaggeedii bay ka timi masale kalau galay ogow tashtiir sadaaq buu galay meherkii oo kala barhmayuu galay maanta masaladaas uu gudbay wain waradad furqatun min jihatiha kala tegid ay labadii qof kala tegeen baa xaggeeda ka timid qabla dukuuli intaanay guri gelinba siday kala tegidani ku timid biana islamat iyadii baa maala islaamta aw irtadat amaba way gaalowday saqata lmehru meherkii baa dhacaya waa caynkaasi furqa ayaa timid furqadanina waa dhinaceeda furqadanina waa qabla dukuul oo masalan way islaamtay isagiina gaal buu yahay ama isagii oo muslina labadoodii oo muslimiina bay iyadii ridowday meherka kulligiisi u dhacaya wax meherahoo markaa ay yeelanaysaa ma jiro aw min jihatihi ama jihadiisa ayay furqadani ka timid bian aslama aw irtada ama uu islaamay ama uu ridoobay aw dallaqa ama markaa uu furay saqata nisfuhu niskiisii ayaa dhacaya wayarjicu fii nisfi niskiisii kalena wuu ku noqonaya in kaana baaqiyan bicayni haddii uu meherkii joogo wailaa haddaanu meherkii joogin oo ay qaadatayna fa nisfu qiimati qiimaha barhkiibuu qaadanaya waxa uu ku yihi masaladan kolkii furqadu jihadeeda ay ka timi meherkii wada dhaca shadrina ma leh haddii jihadiisa furqadii ay ka timaado sababtay ku kala tegeen ay tahay xaggiisa wuu islaamay masalan ama isagiiba diinta cayo ridoobay ama isagiibaaba furay iyadii oo iska caadiya oo sababay xaggeeda ka iman meherkii wuu kala barmaya fa nisfu maa faratumta aayaddu ay sheegayso ayaa imanaysa markaa kala bar buu noqonaya markaa meherkii marna waxaa laga yaabaa inay ku leedahay mar waxaa laga yaabaa cayntiisii inay joogto iyaduba ay hayso u qadimay mar waxaa laga yaabaa in intuu siiye ay ku tasaruftay oonu meherkiiba jooginba masaa'ilkaasuu yaro kala qaadqaaday markaa wayarjicu fii nisfihi barhkiibuu ku noqonaya in kaana baaqiyan bicayn meherka laftiisi hadduu joogo shan halaad buu siiyey masel ama laba halaad buu siiyey labadii halaadba iyadiiba hayso agteeday joogaan dee midh buu la noqon doonaa hadday isku qiima yihiin wailaa fa nisfu qiimatihina labada halaadba way sii iibsatay markaa qiimaha barhkii unbu leeyahay igu shub labadii halaad marka la isku wada daro sideed boqoloo kun weeye afar boqol iyo dhib afarna la hadh aayaddu markaa maxay tidhi ya ilaa an yacfuun aw yacfuwa aladi biyadihi cuqdatu nikaax inay dumarki iska cafiyaan mooyaane ama kan gacantiisa cuqdatu nikaax ay ku sugan tahay zawjka inuu cafiyo mooyaane hadduu idhaahdo iyadii a iska wada qaado aadan kol haddaynu kala tagnay ama iyadii ay tidhi kol haddaynu kala tagnay waan kaa wada dhaafay waa iska jaais weeye walaa tansaw lfadla baynakum ilaahay baana ku guubaabinaya in samaha aan la ilaawinayo aljaryu calaa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan oo la isticmaalo qiimihii wuu isbedbedeli karaa mar waa qaali marna wuu jaban yahay mar meel dhex uu yahay goormaynu ka qiyaasaynaa meherkan dee qiimihiisa si uu badh u weydiisto tiibuu ka warramay aqala maa kaanat markay qiimuhu ugu yarayd weeyey min alcaqdi ila talaf maalintii mehe uu meheriyey iyo maalintii dee wixii uu ku meheriyey mase xoolaha ay meesha ka baxeen maalintii ugu jabnaa baa laga soo qaadaya maalinta ugu jabnaa ayaa loo qiimeynaya fa yundaru ilaa qiimati fi tilka lmuddati jamiicaha wayucطaa anqasa qiimatin balagaha nesu wاladي اctamadahu الnawawiy wالraaficiyu anahu yarjicu baqali qiimatay ywm اlcaqdi wاlqabض min gayri اctibaari xaalati اlmutawasita meherkii haddaba la siiyey ruuxan dumarhe layidhi nusa ku noodo oo xaq buu leeyay inuu barh ka qaato kol haddii uu furay iyadii oo aanu la guri gelin ile meherkii wuu kala barhmayaa baynu soona sida qur-aankuba dee uxusay waxaa laga yaabaa inuu tarmay waxna kasoo baxeen mael hadduu gaadhi ahaa inkaash ka soo baxay baa suuragala hadduu geel ahaa inuu dhalay hadduu ari ahaa inuu dhalay ayaa laga yaabaa maxaa la yeelaya wixii dhashay iyo wixii asalka ahaa ee hore iyo miyuu la wada noqon barhkiisa waxaa laga yaabaa neefkii xoolaha inuu naaxay isbedelay qiimihiisu qaaliy see la yeeli doonaa ziyaadada laba a ziyaada munfasila wa ziyaada mutasila ziyaadada mutasilkaa wuu ku qaadan doonaa ziyaadada munfasilkaa kuma qaadanayo taasuu kala sheegaya fain kaana hadduu yahay meherki zaa'idan mid kordhay ziyaadatan munfasilatan ziyaado ka soocan ayuu kordhay rajaca fi nisfi barhkii unbuu ku noqonaya meherka duuna ziyaadati intii dheeraadkahayd ma qaadanayo masalan afar halaad buu siiyey afartiiba way dhale nirgay dhale markaa wuxuunu soo kaxaystay sideed bay noqdeen wey macnaheedu afartii halaadee horuu meherka u siiyey barhkoodun hala soo noqdo labaa nirgaha ku kordhayna waa nasiibkeeda ile waa siyaado munfasilo ah dakli buu gaadhigii soo saaray gaadhi buu meher u siiyey markaasuu soo saaray qiimihiisa in la ego kaashoo taallaba halka dee qiimaha gaadhiga barhkii unbay qaadan waaya aw mutasilatan ama shaygii wuu siyaaday siyaado neefka la xidhiidhsanoo waxaan meherkaa la xidhiidhsanoon ka socnay takhayarat iyadii baa door qaadanaysa bayna raddihi zaa'idan shayganoo siyaadadan iska leh inay celiso iyo wa bayna nisfi qiimatihi iyo inay la qiimeeyo barhka qiimaha ay siiso masalan geel baa tusaalaheenu kolkii hore ahaayeen laba halaad buu kolkii hore siiyey oo weyda oo iska liita labadiibaa aada u naaxay oo qiimo sare leh maanta dee naaxidii waa siyaado laakiin kama fuqayse sida ilmaha eh way ku taallaa marka iyadii baa laleeyahy kala dooro heblaayu inaad dee sidaa ugu celiso meherka barhkii maca ziyaadatihi almutasila iyo inaad labada halaadba iska haysato dee aada siiso un qiimaha labada halaad intoo la isku qiimeeyo qiimaha barhkii aada celiso labadaa kala doorun baa laleeyahy wa bayna nisfi qiimati ama hal celi shilayskeeda ha wadatee ama labada halaadba intoo la isku qiimeeyo qiimaha barhkiisii labada halaadna iska hayso wain kaana naaqisan meherkii sidii uu ku siiyey buu kasii xumaaday haddaba takhayara wuu door qaadanayaa bayna akhdihi naaqisan inuu iska qaato isagoo nuqsaantan leh wa bayna nisfi qiimatihi iyo qiimaha barhkii inuu qaato maanta meherkii uu siiyey baa sii xumaaday guri buu ahaa ribaydhi muu maanta u baahanya uu jajabay gaari buu ahaa daqash buu yaro noqday geel buu ahaa uu yaro weydoobay waa tusaale un barhkii bay tahay inuu la noqdo laakiin barhkii sidii uu ku siiyey maaha dee ee uu xumaaday isbedel baa yimi laba unbu isaguna khiyaarkeedii oo kale uu maantana leeyahay inuu barhkaasoo iska liito qaato iyo in la qiimeeyo oo dabeetana qiimaha barhkii uu qaato arintaas meeshii iyadoo muran ka dhacday oo meherkii la kala barayay lagu yaro murmay ayuu wax taxliilkeedii wadaa meherulmithli oo maxaa tahay haddaba fuqahada kutubahooda oo dhan baad ku arkaysa in fara badan ale axaadiidtana qaarkood waa ku xuseeyeen meherumithligaasi gaar ahaan selafka asxaabta qaarkoodna waa xuseeyeen de ibnu mascuud oo kale riwaayadaysaa way ku jirta uma meherulmithl meherumithligan la sheegaya amaabaa la ydhaha yurqabu bihi lagu jeclaanayo fii mithlihaa ta iyada lamida lagu guursan karayo meherulmithlia waxa weeye dumarka la lobaha iyada la mustawo ah xagga da-da aqoonta quruxda diinta dadka iyada la mustawo ah waxaa lagu guursan karo ee meher looga dhigi karo unbaa iyadana meher looga dhigaya dumarkii inaha aynu sheegno o dhan way isku khilkhilaafi karaan tan qolada iyada halkaa iska dhigay dawshada ay leeyihin annaga hablaha iyaga wax lagu meeriyo toban halaad wax ka yar ma leh ma labaatan halaad wax ka yar taa iyadu waa qabaliyado halkaa islaamku dee ma tixgelinaye laakiin kuwa la eegaya waa waxyaabahaas kale maa yurgabu bihi fii mithliha ka lagu jeclaanayo taloodkeeda ah ee lamida ee aan la odhanaynin me intaa lodkeeda laguma guursada iga daa wixii aan la odhanaynin oo inaga sida had iyo jeer yaradka la isu baayaco ama muranku uga dhici jiro isaga ayaa dee islaamku u arkaya waxa la isku baayacaya inuu yahay sadaaq wadamadan carabta iyo aad moodaa sadaaqu sidii berigaa hore inuu yahay oo macnaha dee aada loo tixgeliyo inkastoo iyaguna khala ay ku sameeyeen oo qaali uu yahay aada u qaaliya oo lagaba yaabo in dee kaaliyoono dahaba lasoo riixo marka meherkeedii dee halkan laga odhan jiray ninkan labaatan halaad buu bixiyey kanna waa inuu ninku maalintaa kaaliyoona dhan walba dahab uu ka lusho kaa gaadhay jeeblaha halkaa iminka yaalla ee dukaanka ah oo kale afartiisa dhanba silsilada ka lushaan waa inuu soo kaxeeyaa isaguna dee qashaafadaha laydhkaa lagu qabtaayo halkaa loo tumaa marka meherulmithligiiyow kaasu wuxuu noqday waxaan inanta lodkeeda lagu guursanay lodkeediibuu markaa mithliyadiibuu fasiray mithliyadii waxay noqon kartaa dumarka ay isku mustawahayihiin waxay noqon kartaa dumarka casabadeeda ama xigtadeeda ah labadaas u kala qaadi doonaa wallahu aclam